halkani waa laantafka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka o dhan dhegeystayaasheena sharafta lahow kusoo dhawaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka ay inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacay cashirkii inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyaha barnaamijka maanta waa faarax waxaan idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oo aanu idinkugu bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyin dhegeena u raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegays wacan weli halkaad inagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee w r haddii aad haysaan wax tala ama tusaaleah fadlan inoo soo qora inala socodsiya ciwaankanaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa balse intaynan u gudagelin barnaamijyadeennan waxaad ku soo dhawaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn aada u leh caafimaadka guud ee dadka waxaanan idiin rajeynaya inaad ka faaidaysan doontaan barnaamijkan waxyaabo aada u sareeya oo aad ka korsan doontaan waxaana inoo soo jeedinayaa doctor cabdi muuse intaynaysan u gudagelin waxaad kusoo dhawaataan heestan
cudurkanati ee la yidhaahdo sblinka meesha la yidhaahdo waa beer yar oo qaabilsan difaaca jirka ama waa organ qaabilsan difaacyada jirka qofka biniaadanka aad iyo aad ayaa aga yimaadaan dhinacaasita ee la yidhaahdo splin magaca soomaaliyeed ee ma garan karo laakiin anigu waxaan ku maclan lahaa beeryaro dadka xamiitida iyo beeryarada waa iskaga kala duwan tahay beeryarada waxa u yaqaana xamiitida xamiitidana ma aha marka waxa weye cudurkaniti waxa weye splin ayaa la yihahdaa afka ingilishka waxaa weye difaaca jirka ayuu qaabilsan yahay haddii asaga uu bukoodo badanaa ee, cudurka hadda aan kasoo hadlayni oo lifo mataqaanaa lyphotic tissue la yiraahdo xubnaha la yirahdo ayaa bararay maxaa yeelay inta badan cunahaniti waxaa maro difaacyadaasiti noodis ayay leeyihiin marin ayay leeyihiin marinkaasiti markay infekshanada la dagaalamayaan ayaa dhacankaasitu kasoo dhiiqaya meeshaasiti kabacdina meeshaas ayuu mataqaanaa maraya oo infekshanada kula dagaalamaya ama bakteriyada ama kansarka meeshaas ayuu ku baxay oo waxaa loo yaqaana habka lymphocytis la yirahdo burburka bakteriyada ama jermiska marka inta badan calaamadaha lagu yaqaano waxaa weye absis oo aad iyo aad mataqaana ku dhaco eh, isbedel ku dhaco ama malignant disease cancer inuu ku dhaco marka inta badan waxay ku habaysan tahay inuu sblinka bararo sblinka wuxuu ku yaalaa meesha boga ee caloosha iska soo gasho aad ayay usoo bararaysaa haddii beerka infection ku dhaco oo hepatitis ama cirrhosis uu ku dhaco isagana uu ku fido sidoo kale waxaa imaanaya cudurka imaanaya cycle cell anemia saa idiin sheegay oo nugyada dhiigga gudgududana haddii abnormal ku dhaco oo oxygenka ku dhaco ayaga naftigoodu eh, qanjirkaas aad ayay u bararaya waa qanjir qaabilsan difaacyada qofka biniaadanka ee difaaciisa marka eh, unugyada ku yaala cunahana ayagana aad ayay u baranayaan qofka daktarka markuu baaro oo taabto qanjirkii wuxuu arkayaa eh, isbedel adeeg ah oo aad iyo aad ah, ama isbedel jilacsan oo beerkii mataqaana jilcaya marka inta badan haddii infection ay tahay waxaa lagula dagaalami karaya antibiotic aa loo dagaalami haddii ay kansar tahayna waxaa lagula dagaalami karaya in mataqaana cytotoxin daawooyinka la yiraahdo ama oxytoxin daawooyinka la yiraahdo in lagu baabi'iyo si kansarkii ama mataqaana waxaa lagu baabi'in karaya radiation haddii infection yar sidaa idiin sheegna sulfamandina ayaa la qaadanaya bacteriumka ama waxaa la qaadanaya maxaa la yiraahdaa b b f injections ahaan ayaa loo qaadanaya ilaa iyo lix beri marka dakhtarka ayaa kuu sheegayo oo wuxuu ku leeyahay eh, habkan ayaa loo qaataa marka qaarkood malaariyada ayaa cudurkaniti eh, qanjirkaas bariran karta oo keeni karta dhibaato u keeni karta kansarka loo yaqaana leukemia kaasoo inta badan eh, isagana keeni karaya dhibaatada keeni karaya marka lafadinabatia markuu dhaco qanjirada goosaha eh, hoostooda ku yaalo ama eh, dhabanada korkooda ku yaalo ama cunaha ku yaalo ama galgoosyada hoose ee raayaha ee xiniinkooda ku yaalo hadday bararaan infekshan weye infekshanadaasi waxaa lagu daaweynaya antibioticaas aa lagu daaweynaya oo lagula dagaalamaya marka waxaa loo baahan yahay cudurkan markuu kusoo haleelo t bda waa in lagaa beeraa scomistiasis oo bilharziya ah dhakaada dhiiga waa in lagaa beeraa liver disease oo hepatitis ah oo macnaha oo aha hepatitis macnaha waa viral infection oo beerka ku dhaca cagaarshuu keeno cirrhosis oo qamriga iyo alkolada iyo waxalaas laga qaado eegana cudurkaas waa in laga lagaa baaraa cyclism waa in lagaa baaraa intaas markii lagaa baaray ayaa cudurkii waxaa la heli karaya dhibaatada uu kugu hayo markaas ayaa waxaa la samayn karaa daawada ugu baahan marka qaarkood ti badada kugu dhacdo tubacrin daawo la yirahdo oo test oo maqaarka laga qaada ayaa jirto ee, isagana waa la helaya haddii qanjiradaas bararkooda lagu daaweeyo antibiotic oo oral infectionkii ilkii iyo wixii ayagana la qaato oo lagu daaweeyo ee, oral hygiene lagu daaweeyo sida mataqaana hydrogen peroxide iyo wax la mid ah in mataqaana ee, lagu baabi'iyo ee, iyadana waa meelsha ayaa ku jirta daawooyinkaas haddii intaas wax looga qaban waayo qalliinka caadiga ayaa wax looga qaban karaya oo daktarkii markii burudi ay sun tahay ama burudi ay sun ahayn isaga ayaa ku kala sheegayo oo wuu ku ku sameynaya eh, baaris ayuu ku sameynaya raajidaya la saaraya dhiigga ayaa laga qaadaya halkaas ayaa loo raadinaya xalkii marka cudurkan hadduu be- eh, boggaas kusoo bararo inaad daktarka u tagtid oo la xiriirtid waa ku qasban tahay si caafimaadkaagii loo soo celiyo oo habkii wax lagu qaban lahaa lagugu sheegi lahaa cudurkanita aad iyo aad inta badan dadku way u dhintaan oo waxay u keentaa in ay nolosho- noloshooda meesha ku waayaan
sidaan horeyba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadanka caafimaad la-aantiisana nolosha waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysaan taliyo tusaale quseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qoray nala socodsiiya ciwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana aynu dhegeysano heestan dabacsan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaynu soo gaarnay xilliyadii aan idiin soo jeedin jirnay casharadii inooga imaanaya kitaabka nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil balse inta ka horeysa aynu dhegaysanno khasiidadan
xalaybaan masiixi arku xamdibaygu waajibay xumaantaydii buu dhinto xamdibaygu waajibay xalaybaan masiixi arku xamdibaygu waajibay xijirtiisii buu igu dhaqo xamdibaygu waajibay xalaybaan masiixi arku xamdibaygu waajibay dembigaygii buu xalayo xamdibaygu waajibay xalaybaan masiixi arku xamdibaygu waajibay geeridu ka xoog badiyo xamdibaygu waajibay xalaybaan masiixi arku xamdibaygu waajibay xabaju ka soo baxayo xamdibaygu waajibay xalaybaan masiixi arku xamdibaygu waajibay xertiisi ayaa aragto xamdibaygu waajibay xalaybaan musiixi arko xamdibaygu waajibay xaqiiqdii ayaan helayo xamdibaygu waajibay xalaybaan musiixi arko xamdibaygu waajibay ibliskii ayuu xabiso xamdibaygu waajibay xalaybaan musiixi arko xamdibaygu waajibay cadabkii xurbaanka ahoo xamdibaygu waajibay calayban musiixi arkuu xamdibaygu waajibay iimaankaygii baa xasiluu xamdibaygu waajibay calayban musiixi arkuu xamdibaygu waajibay xumato dhan buu iga tiruu xamdibaygu waajibay calayban musiixi arkuu xamdibaygu waajibay kitaabkiisii baana xafiduu xamdibaygu waajibay calayban musiixi arkuu xamdibaygu waajibay xalaal qudataan ahayuu xamdibaygu waajibay calayban musiixi arkuu xamdibaygu waajibay xarigii ablayska jaruu xamdibaygu waajibay
dhegeystayaal haddana waxaanu arkaynaa wax ku saabsan masal ku saabsan tobankii gabdhood kanu oo yahay weliba sida haddana boqortooyada ilaah misna adduunka dhammaadkiisa aanan ogeen laakiin ay no nagu qasbayso in mar kasta aanu u diyaar garowno waxyaalo badan baan soo aragnay oy tusaale badan iyo masaal masaalla badan oo ciisena siiyey haddana inta wuxuu nagu siinayaa masaal kale ee ku saabsan toban gabdhood tobankan gabdhoodii waxay ahaayeen toban oo xariifiin ah laakiin shan ayaa si qalad ah wax u aragtay shan kalena waxay ahayd dad xigmad leh oo si saxiib ay wax u arkeen waayo aroos baa lagu caasumay oo markii arooska lagu caasumay wuu soo daahay ninkii arooska lahaa oo habeenka markii la gaaray waxay ahayd inay ninka orag arooska lahaa ay ka hortagaan oo ay soo dhoweeyaan laakiin shantii xigmadda laheen saliiddoodii lambaduu ka dhammaaday oo waxba ma ay haysanin shantii kalena way ka hortageen oo ninkii arooska lahaa way soo dhoweeyeen bal aan adin akhriyo aayadahaani ee cutubka labaatan iyo shanaad oo hadda bilaabayno aayadaha koow ilaa saddex iyo toban waxaana qoran sida tan haddaba boqortooyada jannada waxaa loo ekaysin doonaa toban gabdhood oo bikrada ah kuwan intaen laambadahooda qaateen oo baxeen inay ninka arooska ah ka hor tagaan shantooda waxay ahaayeen doqonno shanna aqli bay lahaayeen kuwii doqonnada ahaa laambadahoodii bay qaateen laakiin saliid ma ay ku shubin kuwa aqliga lahaa laambadahoodii bay qaateen iyo weliba saliid dheeraad ah laakiin ninkii arooska ayaa soo raagay taas daraaddeed ayay wada lulmeen oo way saaxdeen habeen barkii markii la joogay waxaa dhacday in ninka arooska lahaa u imaaday markaasaa bikradihii oo dhammu wada kaceen oo laambadahoodii ay hagaajiyeen kuwii doqomada ahaa waxay ku yidhaahdeen kuwii aqliga lahaa saliidna wax saliiddiinna wax naga siiyo waayo laambadahayna waa saliid la-aan laakiin kuwii aqliga lahaa ayaa u jawaabay oo waxay ku yidhaahdeen maya waaba intaasoo kulligeen ay na wada gaarid weydo bal u tagaa kuwa saliidda iibiya markay tageen inay soo iibsadaan ninkii arooska ahaa ayaa yimid oo kuwii diyaarka ahaa ayaa galay guriga arooska albaabkiina waa la xidhay dabadeedna waxaa yimid shantii oo aaday inay saliid soo aabsadaan oo waxay yidhahdeen sayidow naga fur waan nimaanaye laakiin wuu jawaabay wuxuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay anigu idin garan maayo haddaba soo jeeda waayo garan maysaan maalinta ama saacadda oo rabbigu soo noqonayo walaalayaal meeshan haddana waxaa kaloon ka aragna masaalkan shan gabdhood oo aqliga laheyd iyo shantii doqomanka ahaayeen shantan aqliga laheyd waxay u diyaar garoobeen ilaa waqtiga ugu dambeysay oo raagiddina way ka hor imaadeen oo ma ay isweydiin inay raageen taas daraaddeed waxay gashay shantii kale oo ayaga ahaayeen saliid la-aan oo markii ay aadeen inay saliid soo qaataan oo ninkii arooska lahaa uu yimid oo ilbaabka laga xiray markay imaadeen oo yidhaahdeen in laga furo ay codsadeenna waxaa lagu yidhi in maaragta aan la aqoonin oo wuxuu yidhi aniga idin garan maayo oo wuxuuna leeyahay ciise haddaba soo jeeda waayo garan mayno maalinta misene saacadda u imaanayo saa daraaddeed maanta annaga mashquulol badan baan leenahay waxyaalo badan baan ka dabaaldegnaa oon ka daba filiiqnaa saa daraaddeed rabbigana wuxuuna leeyahay saacadda uu soo noqonayo mise adduunka dhammaadkiisa marlabaad soo noqoshada oo rabbiga lama ogo taa daraaddeed si aan aan xaqiiq u laahno waxaa waaye waa inaan ahaanaa dad mar kasta diyaar u diyaargarooba oo waxyaalaha adduunka aan ku dhex dhumin waxyaalaha adduunka waa nala siiyey ilaah baa na siiyey waa inaan ku noolaanaa oo qalad ma ahan laakiin ma aha inay waxyaalaha adduunka mise shuqulka adduunku ay naga hor imaadaan ooy naga dhigaan wax oo naga reebaya inaan soo towno inuu ilaah nagu baahan yahay inaan asaga daacad u ahaano
dhegeystayaasheena sharafta low maanta waxaa intaa inooga barnaamijyadeennii aynu hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haystaan wax tala ama tusaale ee ku saabsan barnaamijyadan halkan ka soo bahayno fadlan inoo soo qora inala socodsiiya ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dibiraday dalmar waxaana idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxay noo hayay misesniyo mongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno sidaa ay nabadgelyo